ilaahay wadadii jihaadkiisa ku jira maogi furaabis asagoo jihaadka ku jira u dhintay fainahu asagoo yanmi lahu camalu camalkiisi baa u ziyaadaya ilaa yawmi alqiyaamati uu iska sii ziyaadi maba la joojinay maal maalin ka dambeeya uu sii ziyaadaya wa yu'amanu waa laga aamin gelinaya fitnatu lqabri qabriga fitnadiisana waa laga aamin gelinaya qof jihaadkaa ku dhintay ama wadada ilahay isagoo ku jira mawdka uu ku yimid kola lagala yaabo in qabriga su-aal ay ku dhinto ay ku dhiba yani dhibaato oo kala kulmo baa laga aamin gelinaya rawahu daawud watirmidi waqala xadiisun xasan saxiix وعن عثمان وحدي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله بن رسول الله يقول حال لي رباط يوم مال لنقاد في سبيل الله خير ويك خير بدن تاي من ألف يوم كن مال موت فيما سواه وحي كسهر يوم من المنازل كن مال موت ميلها كل عبادة كل الله سمعيه هل مال في سبيل الله كشبك يا كن قرب يك خير بدن وكن جر rawahu tirmidi baa wariyey waqaala wuxuu yihi xadiisun xasanun saxiix can abi hurayra ala subxana waxaa laga wariyey radia allahu canhu qaala wuxuu yihi abu hurayra qaala rasuulu llahi rasuulka ilaahay wuxuu yihi sala allahu alayhi wasalama tallamana allahu ilaahay baa u kafaalo qaade liman kharaja ninkii baxo fii sabiilihi waddadiisa ninkii ku baxo laa yukriju xaaluusa bixinaynin ilaa jihaadun jihaad moogiya fii sabiilihi waddadayda uu ku jihaadayo wax kaloo bixinayo oo usoo rartay ma jiraan ilaa jihaadun buu niyeysan yahay iyo wa iimaanun rumayn buu ilaahay leeyahay bi aniga uu rumaysan yahay iyo wa tasdiiqun rumayn birasuli rusushaydina wuu rumeeyo rasuulka aan usoo diray fa huwa ninkaasu daaminun ay madmuunun ku loo damaano qaaday weeye calaya dushayda an udkhilahu inaan geliyo aljannata jannada inaan geliyo laamin yacni bimacnaa madmuun weeyahoo anaa u damaano qaaday weeye mid loo damaano qaaday weeye calaya dushayda an udkilahu ljanata jannada inaan geliyo waa tafadul wey ilaahay waxba kuma waajibaanay laakiin asagaa ballan qaadayo wakaan wa kaana xaqan calayna nasru lmu'miniin oo kale wey mu'miniinta inaan u garagaarno xaqba korkaanaga ku yahay buu ilahay leeyahay marka ilaahay waxaan u ballan qaaday buu yidhi jannada inaan geliyo oo urjicahu inaan soo celiyo ilaa manzilihi gurigiisii inaan soo celiyo alladii gurigii kharaja minhu uu ka baxay gurigiisii uu ka laabtay inaan ku soo celiyo ayaan u ballan qaadaya bimaa naala maca maa naala wuxuu gaaray iyo lala qabo min ajrin ajra way ajir fara badanna wuu soo kasbaday oo waa nin jihaadkii galay dee oo haniimatin maca haniimatin haniimo badanna wuu wataay oo dee xooluu soo furanayaa gaaladii haddii laga guulaysto meesha xoolaha laga soo helayaa waladii macbuud baan ku dhaartay nafsu maxamedayni maxamed nafsi naftiisu biyadii ay ku sugan tahay ma jirto jareexo yuklamu la jareexaynayo fii sabiili illahi ilaahay waddadiisa qof kusoo dhaawacmayo waddada ilaahay oo jareexo ay kusoo gaaraysaa ma jiro ilaa jaa-a wuu imaanayaa yowma alqiyaamati maalinka qiyaamuhuu imaanaya ka hay-atii xaal ay la mid tahay jareexadii oo sideedii ah ood moysa inuu hadda nabarka kusoo dhacay ama dhaawacuu hadda uu soo gaaray waa cusub tahay dhiiggii baa sida uga daadanayo saasaa la keenayaa qiyaamaha maxaa yaele waa markhaati oo yacni calaamo lagu garanaya way ninkaan inuu jihaad fii sabiilillahi ku jiray markaasaa meeshoo dhiigga burqanayo oo hadda markuu nabarka ku dhacay sida uu ahaa ayaa qiyaamaha la keenaya waayo yawma kulima maalinkii la jareexeeyey ee nabarka uu ku dhacay uu dhaawacmay sida uu ahaabaa lagu soo bixinayaa qiyaamaha lawnuhu midabkiisu lawnu damin xagga bidhaanta dhiig buu eegaya waxa meesha ka burqanaya waa dhiig wa riixu udugiisuna riixu miskin laakiin sida miskiguu usoo udgayaa oo miskina waa ka carab badan yahay markuu soo udgeeyo waladii macbuud baan ku dhaartay nafsu maxamedin biyadii ay ku sugan tahay lowlaa ana shuqa cala lmuslimiin muslimiinta inaan dhibo haddaana ka yaabeyn oo muslimiinta ay ku dhibaatoodaan maa qacadtu ma fariisteen oo khilaafa sariyatin ilaala baxday oo fii sabiilillaahi ku baxday waaye kamaana hareen buu leeyahay maa qacadtu ma fariisteen khilaafa sariyatin ilaalo gadaasheed ma aana fariisteen ilaaladaasoo taqdu taqsuu duushay oo fii sabiili illahi ilaahay waddadiisa ku duushay abadan kama aana hareen waayo wa qola alla qoladii baxdaba waa raaci lah ama ciidan weyn ha noqdo jeish ah ama ilaalo yar ha noqoto ilaalada qolada yar baa liyaa gaadada oho wax cadowgana soo sahminayso wax dagan hadday helaanna way ka faa'iidaysanayaan qoladaa waa ilaalo waayahay walaakin laa ajidu sacatan walaakina laa ajidu heli maayo buu nabigu sacatan waatacnimo oo fa axmilhum aan ku xumbaaro dadka wey had mar alla markaan baxo kulligood waxay doonayaan muslimiintu inay raacaan maxaa yale inay nabiga ka haraan ma jecla meel nebi maxamed ka baxay wax fadhinaayaa ma jiro nin walba wuu baxayaa marka xoolo badan oo nin walba aan ninkii gaadiid la-aan oo dhan aan ku qaado ma helaayo buu nebigu leeyahay walaa yajiduuna sacatan ayaguna waasacnimo ma haystaanoo jihaadka dadku kama wada qeybgeli karaanoo ninkii marka isticdaad le unbaa dee duuli karo ninkii markaa waxba aan u diyaarsanayn oo gaadiid iyo sahaya waxba aan haysanin ma duuli karo dee wuu dhibtoonayaa marka wayashaqu calayhim waxaa dhibaya marka an yatakhallafuu canii inay iga haraan markii anugu aan baxo mar kastaba raggii meesha kusoo haray mu'miniinta ahaa ee zaadkii iyo sahaydii waaye ee meesha kusoo haray way dhibtoonayaan marka wey mar la arkaba waa kurba wey marka ayaga dartood baan u harayaabuu nabigu leeyahy waladii macbuud baan ku dhaartay nafsu maxamedin biyadihi lawaditu waxaan jeclaan lahaa an aqsuwa inaan duulo fii sabiili illaahi ilaahay waddadiisa inaan ku duulo oo fooqtalo lay dilo uma aqzu mar kale intii laysoo nooleyn uma aqzuwa aan duulo oo fooqtala uma aqzuwa mar saddexaad haddana aan duulo oo fooqtala lay dilo waa fadiilada yani shahidnimada fadiilada ay leedahay rawaahu muslim warawa albukhaariyu bacdahu ay qof intuu dhintay in la celiyo weydiisanayaa ma jiro ilaa ninka shahiidkaa moogi haye ninka shahiidkaa wuxuu jeclaanayaa in la celiyo toban goor la celiyo mar kastaba lasoo dilo wey taasuu rabaa alkalmu kalmiga la sheegaya aljurxu jareexada wey wa canhu waxaa laga wariyey waaya can abi hurayrata waxaa laga wariyey qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam maa min makluumin mid la jareexaynayo ma jiro kaasoo yuklamu la jareexaynayo fii sabiili illahi ilaahay waddadiisa jihaadku kusoo dhaawacmay ilaa jaa yowma alqiyaamati wuu imaanayaa wa kalmuhu xaal jareexadiisi iyo dhaawaciisii yadmi uu dhiigayo allownu midabku lownu damin weeye wariixuna riixu miski muttafaqun caleyh wa can mucaad radi allahu canhu can nabiy sal lla alay slam qaal man qaatala ninkii dagaalamo fii sabiili illahi ilaahay waddadiisa ninkii ku dagaalamo oo min rajulin muslimin nin muslima ah mankaa dagaalamay muxuu yahay waa min rajulin nin muslimin oo muslim ah fuwaaqa naaqatin hal xiskinteed buu dagaalamay hal intay ka xiskinta wa wax yar buu dagaalka ku jiray wajabad lahu ljannatu jannaa u waajibtay ninkaas waman jurixa ninkii la jareexeeyey jurxan fii sabiili illah ilaahay waddadiisa kusoo dhaawacmana oo mase nukiba nakbatan waahaye nukiba laasu laha wey waa la dhaawacayoo nakbatan dhaawac baa la dhaawacay oo wax yaroo dhaawacaha gaadhay firinto yar baa soo gaadhay jareexo weyn baa ku dhacday fa inahaa iyadu taji-u way imaanaysaa yowma alqiyaamati waayahay ka aqdari maa kaanat ka aqdari maa xaalay tahay bay imaanaysaa midda ugu dhiig badan ugu burqasho badan kaanad ay ahayd markii ugu horraysa nabarka uu ku dhacay suu dhiiggeeda ugu burqanaya oo kale lownuhaa midabkeedu azacfaraanu zacfaraanku u eg yahay waa guduud wa riixuhaa urteeduna kalmiski sida catarka aada u udug badan buu usoo udgaya riixulmiski oo kale rawahu daawud watirmidi qala xadiidu xasanu saxiix wacan abi hurayrata radi allahu canhu qaal mara rajulu nin baa soo maray oo min asxaabi rasuulillahi ka mida sala allahu alayhi wasalama bishicbin buu soo maray fiihi fiigiisa cuyaynatun oo min ay cuyaynatun ay ku taallo ilyarow oo min maa in cadbatin il macaan awey meel gol uhuu soo marayoo gosha waxaa la yidhahdaa yani waadiga yar tog oo bayna jabalayn meelaha buuraha dhexdooda ah toganka yaryarka ee ku yaallo taasaa la iska yidhahdaa way gashaw waaye meel duur ah oo laba jabal dhexdooda ayuu arkay il yaroo ka furqanayso aada u macaan waa meel cidlo ah oo iska baadi aho buraley ah il macaan baa ku taala faacjabadu way cajab gelisay meeshan fiicanha waa meel iska joogi kare biyahan yaroo macaanna waa iska cad-uun ilaahayna waad ku caabudi wax ka fiican male mawtahay ninkii cibaado raba halkaas oo kale meel biyo la-aan unbaa kuu daran mooye waayahay faqaala wuxuu yihi low ictazaltu nnaas dadka haddaan isaga fogaan lahaa oo faaqamtu aan ku nagaan lahaa fi hada shicbi waayahay marxaban lakaana axsan taasaaba ii fiican intaan dadka isaga dhexbaxo dembigooda iyo dhibaatadooda duurkan aan kusoo fogaanoo halkan aan isaga cibaadaysto taasaa ii wanaagsan walan afcala laakiin yeeli maayo xataa astaadina rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam ilaa aan nabiga idan ka helo wa iska samayn maayo arrintaas ilaa aan nabiga idan ka helo waa in la ii idmo horto kaasuu yidhi fadakara dalika lirasuulillahi buu usheegay sala allahu alayhi wasalam faqaala wuxuu nabigu laa tafcal ha yeelin ha samaynin buur duurkaan inaad ka degto fa ina muqaama axadikum axad idinka idin ka mida nagaadigiisa fii sabiilillahi ilaahay waddadiisa uu ku nagaado yo afdalu ka fadli badan min salaatii salaadiisii fii beyti gurigiisa uu ku tukaday sabciina caaman toddobaatan sano waayahay ruubaaniyatu haadihi ummati aljihaad wey ummaddan ruubaaniyadeedu waa jihaadka wey ummadii hore ruubaaniyada waxa waya ninku meel duura intuu guri ka dhiso isaga caabudi jiray laakiin u annaga rubaaniyadeenu waa jihaadka inaanu galno wey aka alaa tuxibuuna ma jeceshiin bur nabi an yakfir allahu lakum ilahay inuu idin dambi dhaafo soo ma jeclisna o yadkulakum u idin geliya aljanata jannada uktuu duula fii sabiili illahi ilahay waddadiisa ku duula man qaatala ninkii dagaalama fii sabiili lah ilahay waddadiisa huwa qanaaqatin hal xiskinteed wajabatahu ljannatu janna u waajibtay rawahu tirmidi baa wariye qaala xadiisun xasan walfuwaaqu waxa weeye maa bayna alxalbatayni labada lisma intii udhaxaysa wey hasha markii hadda la liso dee intaan marka kale la gaaray inta udhaxaysa de waa xiskin y weli ma xiskibanin baa laleeyahay marka waa xoogaaga un wey laba saac saddex saac meelahaas markay joogto waa xiskibanaysaa hasha haddana waaba la maalaya haakada waxa yargeeli markuu fiidkii soo xaroodo hadday marti iyo wax ku joogto xoogaa ubaad u sheekaynaysaayo isla markiiba haddana un la kicini laba alaad baa la kicini waa laysugu darin bas yahay waa ka fiican hadda geelo waa dawlad mugta marxaba marti ka murgi maayo nin geelo wa canhu waxaa laga wariyey can abi hurayrata qaala wuxuu yidhi waay qiila waxaa ya rasuul allah ma yacdilu jihaada jihaadka maxaa udhikama fii sabiili lah ilahay waddadiisa lagu duulo jihaad fii sabiili llahi wax camalaho udhikami kara ma jira qaala wuxuu yidhi nabigu laa tastadiicuunahu ma kari kartaan wax udhikama jihaadka ma yeeli kartaan faacaaduu calayhi way ku celiyeen maratayni laba goor ow talaata saddex goor kullu dalika yaqulu wuxuu leeyahy laa tastadiicuuna war ma kari kartaan uma qaala wuxuu yidhi nabigu matalulmujaahidi ninka mujaahidka masalkiisu fii sabiili illahi ilaahay waddadiisa ku duulay ka matali saa'imi alqaa'imi weeye alqaaniti biaayaati illahi laa yafturu min salaatin walaa siyaamin xataa yarjica almujaahidu fii sabiili illahi akaw ninkan mujaahidkaab sifadiisu ilaahay waddadiisa ku duulay ka masali saa'imi alqaa'im nin maalinkiina sooman habeenkii oo dhanna salaad u taagan alqaaniti akrinaya biaayaati illahi ilahay aayaadkiisa laa yafturu aan ka noogeyn maalinkiina waa sooman yahay habeenkii oo dhanna qur-aanku akrinaya oo taagan yahy salaad buu ku tukanaya qur-aanka kamana noogayo min salaatin kama noogayo walaa siyaamin kama noogayo xataa yarjica almujaahidu fii sabiili illah ninkii jihaad buu u baxay markaasaa adigana soon iyo salaad bilowda ilaa uu kasoo noqdo hadduu rabo bil ha maqnaado ama laba bilood ama sanad buu jihaad huduu raba sayidinaya raggu ogtahay markay dagaaluhu socdaan muslimiinta oo dee intaas ciidan unbaa kolba lagu sii diyaadinaya soo noqosho ma le soo noqosho ma le waayahay intaasaad adiguna u taagan tahay markaa unbaad ajir noqon kartaa متفق عليه وhذا لفظ مسلم وفي رواية البخاaري أن رجuل نiن ba qال وu yhi yا رsuuل الله duلnيi itusi عalىa cمل cملko yعdل جهاaد جهاaد udhikamo wax جiهاaدka udhikamo itus n sameey qaaل وuxuu نبgu laa أجiد ma helayo ma jiro wax جiهاaد udhikamo ثuمa qaaل وuxuu نبgu hal تsتيicu ma kari kartaa إidا kرaجa المجاaهidu markuu baxo أn تدkula مسجidka makaano tukashadaada inaad gasho inaad gasho mسجidka waa l meesha waayo masjidkaaga hadii layo masjidaka haddii la yidhahdo masaajidkaaga waayahay gurigaaga meesha yar yani aada ugu talagatay inaad ku tukato meeshaa unbaad istaagi meeshaa unbaad ada habeen iyo maalinba wax ku wadi kartaa uri oo fataquuma aada istaagto walaa taftura aadan noogin oo watasuuma aad soomto walaa tuftira marna aada afurin ma yeeli kartaa ilaa mujaahidka u ka soo noqdo qaala wuxuu li waman yastadiicu dalika yaa kari kara waxaad soo subkilahay haddii ajirka mujaahidka wax le wax la eg oo la heli karo ma jiro weeye macna wa canhu waxaa laga wariyay can abi hurayrata ana rasul lah sal alay slam qaala wuxuu nabigu min khayri macaashi naasi dadka noloshooda waxaa ugu khayr badan lahum ayagana u macaasha wey min khayri macaashi naasi dadka macaashkooda waxaa ugu khayr badan lahum rajulu nin weeye mumsikun haysto oo bicinaani farasihi faraska jarihiisuu hayaa fi sabiili illahi ilahay waddadiisuuna u diyaarsaday waaya cinaalulfaras xarigga yar ee xakamaha markii faraska afka loo geliyo xarigga yar ee lagu xiriyo saas gadaal loogu gadinayo hadhow markii la joojinayo horey loogu riaya faraska lagu qabto marka lagu leexinayona saa loogu duwo yaa cinaalulfaras la yidhahde waa jarahiisi faraska jarahiisi wey soo ma waayahay marka wuxuu hayaa oo sidaa u hayaa oo waa diyaar baa loo waa kinaayatan an inuu mustacid yahay baa laga diyaarinaya yaa loo sheegaya faraskaas jarihiisu saa u haya yadiiru wuu ku duulayaa calaa matnihi faraska dhabarkiisa kulamaa samica markuu maqlo haycatan qaylo colcolaad markay soo yeerto markiiba faraskuu ku duulaya dad buu ku leeyahy ow fasacatan wax laga naxa haddii uu maqlo dhaara calaa matnihi waa ta'kiid wey usoo celiyaadan dhaara calaa matnihi buu ku duulaya faraska dhabarkiisuu ku duulayaa markiiba kooraha iyo xakamaha intuu ku tuuro yuu faraska cilinta ku dhufanaya yam yabtaqii wuxuu dalbayaa alqatla inuu dhinto awil mawta geeri buu dalbayaa madaanahu meeshii lagu malaynayay buu ka raadinaya dagaal nin aaday inuu soo noqdo iyo inuu dhinto labaduba unasubi mawt taloma soo noqon doona msaa ku dhin doona marka geerida meeshii lagu malaynayay wey haddayd or meesha xabadtu ka dhacaysa haddaad isku sii dayso waa meeshii un geerida lagu malaynayaad aadidi yabtaqi lmawta waayo madaanahu meeshii lagu malaynayay ow rajulun weeye ka labaad horta kaasaa ugu khayr badan ow rajulun nin weeye fu fii qunaybatin aryaro buu haystaa aryaro xayn waayahay marxaban fii shacafatin oo min haadihi shacaf aw shacafatin buu leeyahay waayahay mi ay fii shacafatin in acmaala shacafatin aw fii shacafatin in la yidhahdo saasaa fadli yaa fiican buu leeyahay fii qunaymatin aryarow aryaro xayn u haystaa fii shacafatin buuna ku iyuu ku raacanayaa gol oo min haadihi shacaf gollooyinkan ka mid a waa buuraha aw badni waadi waadi dheeg uurkiibuu iska degan yahay meel togaa dooxadaas oo togaa uu iska dhex degan yahay oo min haadihi lawdiyati togogan waaweyn ka mid ah waayahay ama waadigan waaweyn ama lagta saaad u taqaano meeshaasuu iska dhex degan yahay lagtaa weyn oo halkaa maraysa ama toga ah yuu iska dhex degay meel un xoogaa daaq leh yuu arigiisii la fiirsado iska degay yuqiimu salaata salaaduu ku oogaya halkaas wayuuti zakaata zakadana wuu bixinayaa wayacbudu rabbahu rabbigiina wuu caabudayaa xataa yaatiyahu lyaqiinu mawtka intuu uga yimaado wacbud rabbaka xataa yaatiyahu xataa yaatiyaka alyaqiin yaa ilaahay nabiga ku yidhi sala allahu alayhi wasalam marka meeshaasuu ilaahay ku caabudayaa xataa yaatiyahu lyaqiinu yaqiintu ilaahay uga timaado mawtka ilah uga yimaado laysa min annaasi dadka xaggooda oogama sugno ilaa fii khayrin khayr moogi waxay isugu imaanayaanba ma jire nin socoto ahoo un iska rafaadsan oo maalin kusoo dhacay un kaana wuu sooraya wuxuu heli karo siinaya bas wax kale dadka isugu imaanayaanba ma jiro waayo wax la isugu imaanayo mabda iyo arrin oo kaleeto arigiisuba raacanayo muxuu ka ogay wax la tashanaya iyo wax laisku khilaafayo iyo maamul iyo wax toona midna ma jiraan bas laakiin dadka haddaad wax ku dhex jirto gurigaadiba ha lagugu qabsadee waa lagu soo geliyo ogow ma waayo siduu nin lagula qabsado wax wey marxaban marka dhibku waa ku saamaynaya rawaahu muslim baa xadiidkaa wariyey marka akhiru zamanka saasaa fadli badan ictizaalu naas dadka in laga fogaado taasaa fadli badan oo diintaada ku nabadgeli wa canhu waxaa laga wariyey can abi hurayrata ana rasul lah sal lay slam qaala wuxuu nabigu ina fi ljannati jannada dhexdeeda waxaa ku taalla mi'ata darajatin boqol darajo acaddaha allahu ilaahay wuu diyaariyey lilmujaahidiina fii sabiili illah kuwa jihaadka galaa ilaahay u diyaariyey maa bayna darajatayni labadii darajaba waxaa udhaxaysa kamaa bayna asamaai walard samada iyo dhulka intay isu jiraan bay halkii darajaba la eg oo boqol darajo tiiba intaa la eg tahay wahaye weyn badana ilaahay mulkigiisu waasacsana wax la xisaabayo wax la qiyaasayo midna ma aha waa la iska siinaya bas wey waayahay rawahu lbukhaari baa xadiidkaa wariyo can abi saciid alkhudri radi allahu canhu ana rasul lah sal lay slam qaal man radiya ninkii raali noqdo billahi ilaahi rabban wa bilislaami islaamnimadana diina ninka ugu raali noqdo islaamka ninkii ka raali noqdo diinnimo ugu kalsoonaado hadda islaamnimada in lagu kalsoonaada hadda laga la-ayaa dadka islaamnimada afka waa laga sheeganayaa laakin baa lagu leeyay laakin inaad shaqaysato oo yani culumtaan oo maadiga aada barato oo wadamaha gaalada aad u dhoofto laakin maaa waa wax kasta ma qabsan karin oo haddii ilaahay si fiican u caabudayso wax kasta ma qabsan karo wax kasta waya marxaban diintiiba waxaa loo fahmay saasule war diintaada way fiican tahay laakin shaqaysaa lagu leeyay diinta diintaada iyo shaqada ismaba diidayaani diintaada si dhabnimaa u aamin ku kalsoono wa bilislaami diinan waa diinta iyo dhaqanka diin horta dhaqan baa la yidhaha wax lagu dhaqmaa la yidhaha dhaqanka ilaahay nooga raali noqdayna waa islaamnimada ina diina cinda allahi lislaam ya alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii wa raditu lakum lislaama diinan baa ilahay le diinnimo waxaan idinkaga raali noqday waa islaamka un bas ya waman yabtagi gayra alislaami diinan falan yuqbala minhu wahuwa wahuwa fi laakhirati min alkhaasiriin khalas wax laga tegayba malade marka maxaad usii indhataagi waxaad usii indhataagta malehe ilaahay ugu dhowow yani adduun iyo aakharaba wax aad yani waxaad doonto ku helaysa waa diinkee ilaahay uu ku siiyey ku raali noqdo wa bilislaami islaamkana diina ninka uga raali noqdo wa bimuxameda nebi maxamedna sala allahu alayhi wasalama rasuula rasuulnimo ninkii oga raali noqdo waa de rasuul kaleo sii sii nataagaysa ma jira rasuul rasuulku rasuusha ugu fadli badnaa baa ilaahay ku siiyey rasuul ka dambeeyo ka dib laga soo diri doonaana ma jiro asaga uu rasuulnimo ninka uga raalli noqdo wajabad lahu ljannatu janna u waajibtay buu nabigu intaa ninkii laga helay facajaba lahaa waxaa la cajibay facajiba lahaa hadalkaa waxaa la yaabay abu saciid abu saciid alqudri faqaala wuxuu yidhi acidhaa calaya ya rasuul allah bal iigu celi rasuulka ilaahay kelimadahaas bal mar iigu celi waayahay diinta iyo xikmada shayga xikmada iyo diinka markii lagu sheego wax weyn inuu kula noqdaa raba hal xadiida markaad maqasho waxaa rabaa masjidkan inuu kaala weynaado maasha allah kalaamka ilaahay weyne xadiidka nabiga weyne maxaa yila waa xugun weyn wey waayahay faacadaha wuu ugu celiyey calayhi mar labaad buu nabiga ugu celiyey uma qaala wuxuu yihi nabigu wuxuu nabigu haddana yidhi wa ukraa mid kalaa kuu sheegaya abu saciidow yarfacu llahu ilaahay uu ku koryeelay bihaa iyada alcabda addoonka mi-ata darajatin boqol daraja ilahay uu koryeelaya fi ljanna maa bayna kulli darajatayni labadii darajaba waxaa udhaxayso kamaa bayna asamaai waalard qaala wuxuu yidhi abu saciid alkhudri wamaa hiya ya rasuul allah maxay tahay taasna qaala wuxuu nabigu aljihaadu fii sabiili illah ilahay waddadiisoo lagu jihaado wey aljihaadu fii sabiili illahi wey rawaahu muslim wa can abi bakr waxaa laga wariyey ibni abi muusa alashcariyi qaala wuxuu yidhi samictu abi aabbahay baan maqlay radi allahu canhu wa huwa asagu bixadrati alcaduwi cadowguu hor fadhiyaa oo dagaalkii buu doonayaa inuu galo yaquulu uu leeyahay qaala rasuulu llahi wuxuu yidhi sala allahu alayhi wasalam ina abwaaba aljannati jannada albaabaheedu taxta zilaali suyuufi seefaha harkooda harkaa hoostiisay ku jirtaa waayo jannadii madooni seeftan aada u wadato markaad gaalada ola baxdo hoosteeda un bay ku jirtaa jannadu waay macnuhu waxa weeye waa isticaare eh jannada waxaa lagu helaa aya jihaadka oo lagu dhinto jihaad oo lagu dhinto waxa weeye waa sababun muujibun lidukhuuli ljanna janno inaad gasho kuu waajibinaya waay aljannatu taxta ummahaati lmu'miniin jannatu taxta alummahaat oo kale way taxta aqdaami lummahaat aljannatu taxta aqdaami lummahaat buu nabigu jannadu waxay ku jirtaa hooyooyinka lugahooda hoostooda aa jannadkiisa janno ma rabtaa hooyadaa lagu heeda hoosteeda ka raadi oo halkaas ka tayde waayahay marka macnuhu waa meesha ay ku taagantahay miyaan qodaa maalkaas jannada ku jirtaa waay macnuhu waxa weye berigeedaa jannada ku gaadhay hooyadaa hoos fariiso raalli u noqo wax alla waxay doonaysa waa samee aka daad janno dooni waayahay mar laakiin hadday inkaar kaa daba tuurto bes ma liibaanayso adduuniya aakhara seeg seeg unbaad noqon waa kuu dhiman waayahay marxaban marka ina abwaaba aljannati taxta dilaali suyuuf faqaama rajulun baa istaagay nin baa soo kacay rasul hay-ati hay-adiisu ay aada u basaarsan tahay waaya hay-adiisu way basaarsan tahay oo nin saliidaysan ama shanlaysan oo dharkiisu dhaqan yahay ma aha jihaad baa lagu jiray dee bil idil baa gaalada la horfadiyey oo duurka la seexanayo oo waxaas ma jiraan de nin walba korkiisa oo dhan baa wada wasaq ah waaya faqaala wuxuu yidhi ninkii yaa abaa muusa abaa muusa alashcari o aanta adiga miyaa samicta rasuulallahi maqlay sal alay slam yaqulu xaalu ley haada hadalkaan ma nabigaad ka maqashay mawta qaala wuxu uhi nacam farajaca ilaa asxaabihi ninkii asaga ahaa ee hay-ada basaasnaa iska basaasnaa wuu noqday oo ilaa asxaabihi asxaabtiisiibu u noqday oo dadku dee madilmajlid ay ufadhiyaan ciidanku markuu fara badanya soo maha asxaabtiisiibuu ku laabtay meeshii uu deganaa faqaala wuxuu yidhi waye aqra'u calaykum asalaam marxaban waan idin salaamayaa bud waan idin salaamaya wayahay soo nabad ahaada wey macnihi soo nabad ahaada anigu meeshan galayaaye meesha ninka galada dee soo noqon maayo soo ma inuuba dhintuu raba inuu soo laabta ma rabo horeyna wuxuu usii saahin kara usii saahinaya gaaladu sii laynaya waayo aqra'u calaykum asalaam uma kasara wuu jebiyey waaye jafna sayfihi seefta galkeedii buu jebiyey oo faalqaahu wuu tuuray seefta markaad galka kala baxdo ninka garabka gashanaya waa nin intuu rabo dagaalka soo kusoo noqday hadhow gashaduu doonaya mawt ninkaan soo noqosho mara seefta galkeeda intuu kala jebiyo tuuray keligeed buu soo qaasay wax noola la yidhahdo ma jeedo uma mashaa bisayfihi buu la socday ila alcaduwi fadaraba bihi wuu garaacay gaaladii buu la dhexgalay seeftii qori baan hadda ku dagaalama meel fog laga soo ridayo la tuusaya meel iskula gabanay raggaana seefa isula tegde dhag ka ku dhufo kan ku dhufo saa u leedahay yay adiguna intaa waa kugu dhacaysaa ilaa ka dhacdo khalaas marxaban xataa qutila ilaa laga dilay yuu sii dagaalamayay waa la dilay marka dambe rawaahu muslimun ay xadiidka imaam muslim ayaa wariye wy وعن أبي عبس وحال قولي عبد الرحمن بن جبر رضي الله عنه قال قال رسول الله يقول صلى الله عليه وسلم ما قبرت مبوروبان ما قبرت مبوروبان قدما عبد أدون لم يصلوا في سبيل الله إلهي ودديس وفتمسه النار نار أي تابتو من هذا في سبيل الله لغاها كبوروبان كل النار تابن ميسو رواه البخاري بحديث كوري وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله يقول صلى الله عليه وسلم لا يلج النار النار مقر رجل قف بكاء من خشيه الله الهي عبسديس اللي حتى يعود لبن عانه الى يكون نقضان في الدرع عمد لا يسول لسيوي عانا نيفك لا يسول لسي ميا لو علم كره هذا وما هو مستحيل من الهي عبسديس اللي اوين النار مقلي تاسو نبي لي ولا يستمع مكلمان على عبد اضل غبار بور في سبيل الله الهي ودديس وكسو بور iyo duqaanu jahannama jahannama qiiqeed marna ma kulmayaan رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال وحول سمعت رسول الله والمقل صلى الله عليه وسلم يقول حال لي عينان لما اندود لا تمسهم النار نار تابا ميس عين ال بكت اويني من خشية الله إلهي عبسيدي سلا اويني إيا وعين ال باكت بريد تحرس أيضا واردين في سبيل الله إلهي ودريس رواه الترمذي وقال حديث حسن وعن زيد بن خالد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جهز نكي قببالي نكي أنببحيو سقوتي غازيا في سبيل الله ilaahay wadadiisa nin u duulayo faqad qazaa asaguna wuu duulay waman khalafa ninkii ka khalif noqda qaadiya nin duulay oo fii sabiililahi u duulay buu fii ehli ehelkiisa kaga qaal kaga yani khalif noqday uu ka khalif noqdayo bikhayrin buu kaga khalif noqdayo ehelkii buu sii wanaajinayaa xoolihiisii iyo dadkiisii iyo wixii buu hawshii asaga uu qabanayay buu usii qabanaya bikhayrin buu kaga khalif noqday dee xumaan lama raba inaad ninka khayaanto oo aad reerkiisa u dabamarto ma ahawey وهي خير بك فقد غزا وذول متفق عليه وعن ابي امامه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل صدقات صدقه وحا افضل بدن ذل فسطات تند الله بحي في سبيل الله الهي وددي سلو بحي تندنا الله دسنا تندنا جاز ابو بحي في سبيل الله سي يعني دسك اسي هريستان يا ومنيحه خادم وهي في سبيل الله خادم بعد بحيسي وي oo tin ilaahay waddadiisaan u bixiye ha khidmeeyo oo jihaadka iyo dadka muslimiinta ha usii khidmeeyo ow amase daruuqatu faxlin waayahay ma qaalin geel aho abaahootay fii sabiilillaahi daruuqatu faxlin mid intigu duruqeeya waxa weeye waa qaalin abaaha gaartay wey saddex jir iyo waaya halka sii weyn ama afar jira oo dee abaahootay halkaas waayahay bintu waaya bintu labunin waayo soo ma ahayn waayo daruuqat laban ay daruuqat ljamal horatigu duruqeeye wey way abaahootay wey saddex jir baarku intaa leeyahay baa diibta waayo ama afar jir markaasaad ku bixiysay fii sabiilillahi waayahay wax la mid oo sadaqoo ka fadli badan ma jira wey rawahu tirmidi qaala xadiidun xasanu saxiix wacan anas radi allahu canhu ana fatan min aslama nin dhalinyaro oo ree aslam ah qaala wuxu uhi ya rasuul allah inii uriidu lqaswa inaan duulaan doonayaa walaysa macii ma atajahazu bi waxaan ku baxan mayso jihaadkana waan jeclay qaala wuxuu nabigu iti fulanan ninka hebel la yidhaha baad u tag fa inahu kaana wuxuu ahday qad jahaza wuu diyaar garoobay oo yacni wuu diyaar garoobay sahay iyo gaadiid buu diyaarsaday oo fa marida wuu xanuunsaday baad u tag ninkaas waxa laga yaaba wuxuu diyaarsaday inuu adiga kugu wareejiye fa aataahu ninkii buu u tegay fa qaala wuxuu yidhi ina rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama yuqri'uka salaam horta nabigaa kusoo salaamayay bu wa yaquulu wuxuu ku leeyahay acdinii aladii tajahadta bih wixii adiga aad diyaarsatay soomaada xanuunsani ha wixii aad ku talagashay inaad ku baxdo aniga igu soo wareeji saasuu nabiga kusoo faray qaala wuxuu yidhi markaas ninkii xanuunsanaa yaa fulanatu hebloy xaadkiisii buu la hadlay yaa fulanatu hebloy acdiihi sii alladii kii kuntu aan haday tajahaztu bihi wax alla wixii aan jihaadka inaan u qaatay aan doonaya oo tahay iyo gaadida ninkaas soo sii walaa taxbisii canhu shay-an waxba ha ka reeban fawallaahi baan ku dhaartay laa taxbisii minhu shay-an wax kama reebatid oo fa yubaaraka laki lagu barakeeyo fiihi figiisa way shilin haddaad ka reebatay ilaahay kuu barakayn maayo ha ka reebani waxba in alla inta aanu aan diyaarsaday soo siibi ninkaan farta ka soo saar haddii ajirkii buu leeyahay asaguna waaya ninkaas duulay buu wixii ku duuli lahaa buu farta ka saaray soo maa faqad gazaa wuu duulay asaga rawahu muslim وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث الى بني لحيان nimanka reer beni laxyaan wuu nbiyuu nabigu khabar u diray faqaala wuxuu yidhi liyanbacid ha soo baxeen min kulli rajulayni axaduhumaa labadii ninoo wax ka dhexeeyaanba mid ha soo baxo labadii isla dhalatay mid ha soo baxo labadii shirkoo wax isugu jireen mid ha soo baxo labadii ninoo wax isla haysatayba mid ha baxo midna ha u haro reerkii والأجرنا بينهما أجر كان ويسل إليه رواه مسلم وفي رواية له ليخرج من كل رجلين رجل labada ninba midkood haba xusuma qaala lilqaacidi wuxuu u yidhi kii fadhiyey ayukum oo qofkii harayna marka ajirku helaya maxay tahay ayukum kiinii khalafa alkhaarija ninka baxay ka qalib noqdo fii ahlihi iyo wa maalihi bikhayrin kaana lahu waxaa usugnaaday mislu nisfi ajri lkhaariji kii baxay ajirkiisa niskii buu leeyay وعن البراء وحال قوري رضي الله عنه قال أتى, أتى النبي صلى الله عليه وسلم نبي وحاوي رجل نن بعد نبي ويمد مقنع بالحديث وحو قبي سدنب كوكو فلي كو قبامدية بر عبود بلاد هو كدقال كو سوي حرتيو وهي ومقنع بسلاحي سيفتي يعني كوفي بلاد دئيو خميس كي بالكي ويناي عبد جاكتي وينيدو هو يعني دقال كلو قليو وحي بسوقات يسيفتيس فقال وحي يا رسول الله إلهي رسول كيسيو waa nin gaaladii ka mid oo ka soo tegay yaa rasuulallah uqaatilu ma dagaalama oo uslimu mise waan islaama marka hore ma soo dagaalamaayo markuu dagaalku dhammaadaan hadhow islaamaya mise islaamnimadaan hormaryaa marka hore oo tawxiidkaad ii qabanaysaa qaala wuxuu yidhi nabigu aslim islaamo uma qaatil markaa dagaalam ee qofku wuxuu ku dagaalamaya islaamnimo inuu soo noqon doono laba oge waxaa rabaa atagoo islaamnimada haysta inuu dagaalka galo war horta islaam buni tawxiidka ku dhawaaq uma qaatil faaslama wuu dagaalamay uma qaatala wuu dagaalamay oo faqutila meeshii buuba ku dhintay maba soo noqon faqaala rasul lahi wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam camila qaliilan wax yar buu sameeyey camal yar buu sameeyey wa ujira kasiiran wax badanna waa lagu addisiyey ay oo ninku markuu hadda soo islaamo dembigiisi wuxuu noqonayaa ka yawmi waladati umuhu maalinkii hooyadii dhashay buu dembiga kala noqon yuu kala mid noqonay alislaamu yahdumu maa qablah wixii ka horreeya dhan eber wey asagoo marka nadiif ah oo wax dembi aan lahayn yo haddana wuxuu ku dhintay darajadii islaamnimada ugu weyni waa shahaado sayidnii buu ku dhintay camila qaliilan wa ujira kasiiran ay mutafaqun alayh wahada lafdu lbukhaari وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وحي النبي ما احد احد مجره يدخل الجنه جنه قلي يحب جعله ان يرجع الى الدنيا الدنيا انه نقض وله والحال له اسغ يسمى هذا ما على الارض ارض كركده waxa adeeyo min shay shay illa shahida mooyaan qof intuu dhintay jannada markuu galay la yiri wax alla wixii maanta adduunyada yaallo o dhan oo mulki iyo maal ah yaa lagu siinayaaye iska joog mise waa lagu celiya adduunyaa lagu celiyo nin dhahaya waxaan mar rabe hala i celiyo ma jiro ilaa shahiidka moogi ninka jihaadka ku dhintay moogi yatamanaa wuxuu tamaninayaa an yarjica waay islaamkuna inta ka soo jeedo gaaladuna inta ka soo jeedaan kaa weeye midka dagaalka shahiidka aad ku noqonayso ajirkana aad ku helayso waayahay waxa kaleeto oo dagaalaha kale oo muslimiinta dhexdooda dhacayo waa wax baadila waa wax baadilaho naar buu kugu waajibinaya wa fii riwaayatin waa lima yaraa wuxuu arkay oo min fadil shahaadati mutafaqun caleyh wacan cabdillahi bn camr bn cas radi allahu canhuma ana rasul lah sal lay slam qaal yakfir llahu ilahay wuu u dhaafaya lishahiidi ninka shahiidkaa kula dembin dembi la arka ilahay u dhaafaya ila dayna daynta moogi dayn ayadu lama dhaafayo rawaahu muslim wa fii riwaayatin alqatlu fii sabiili lah ilahay wadadiisa oo lagu dhinto yukafaru kula shay shay la arkaa lagu dhaafi ama yukafiru kula shayin buu dhaafi dembi kasta wuu dhaafi ila dayna daynta maogi dayntu waa xaqonaase inaad ka bixisa ma ogi wax kaa cafinayo ma jiro waayo waa in la gudo de waayahay xoolahaagii laga bixiyo warasadaadi ama lagaa gudo maogi si kale oo laguu dhaafaayo ma jiro dayn wacan abi qataadata radi allahu canhu ana rasul lah sal alay slam qaama nabigu istaagay fiihim dadka dhexdoodu istaagay fadakara wuxuu sheegay ana aljihaada jihaad fii sabiili illahi ilahay wadadiisa oo lagu jihaadayo waliimaanu billahi ilahay oo la rumeeyo afdalu acmaali camalka la qabta ayaga ugu fadli badan faqaama rajulun baa istaagay faqala wuxu ya rasuul allah ara'ayta bal iisheeg in qutulta haddii la idilo fii sabiili illahi ilahay wadadiisa haddaan ku dhinto jihaadka aan ku dhinto atukafaru canii khadaayaaya dunuubtayda o dhan ma la ii dhaafaya faqaala lahu rasul lahi wuxuu yidhi sal allau alay slam nacam in qutilta haddii lagu dilo fii sabiili illahi ilahay wadadiisa haddaan ku dhimato wa anta adigu saabirun adigoo sabrayo dagaalka ku sabrayo muxtasibun oo haddana muxtasib oo ajir malaysanayo muqbilun haddana qaabilsan oo dagaalka sii xabadda ridayo hayru mudbirin mid cararay aan ahayn haddaad cararto xabadda dhabarka kaaga dhacday waa bilaash ajir ood leedahay ma leehay ha in la carrabo waa xaraani uma qaala rasul lahi wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam waaya kayfa qulta war maxaa tihi hadalkii buu markaa nabigu yii bal ku celi qaala wuxuu yihi ara-ayta ii sheeg in qutiltu haddii la ii dilo bal ii waran buu yihi in qutiltu haddii la idilo fii sabiili illahi atukafaru canii khadaaya dunuubtayda oo dhan ma lay dhaafaya haddaan jihaadka ku dhinto faqala rasul lahi wuxu yhi sal sl nacam wa anta saabirun muxtasibun adoo sabrayo ajir malaysanayo muqbilun hayru mudbirin dagaalka sii qaabilsan oo xabadda ridayo oo waaye hayru mudbirin aan mid carray aan hayn ila dayna moogi uu nabigu markaas hadalka dambe oo, ila dayna faina jibriil calayhi salaam qaala lii dalika jibriil baa hadda ii sheegay wy oo dembiga kaloo dhan waa la dhaafi daynta mooyaane daynta laakiin laguma dhaafayo wo waa in la iska bixiso y rawaahu muslim وعn jaaبir waxaa laga wariya radي الlahu anهu qaal qaala rajulu nin baa wuxuu yihi ayna ana xaggeen ahaana ya rasuul الlah in qutultu hadii la yidhi haddaan jihaadka ku dhinta xaggeen ahaan xaggeen tegi qaala wuxuu nabigu fi ljanna faalqaa wuu tuuray tamaraatin dhowr xaboo timir oo kuna fi yadii gacanta uu ku haystay dhowr xaboo timir oo uu cunayey ayuu iska tuuraybu uma qaatala wuu dagaalamay xataa qutila rawahu muslim waayahay ilaa laga dilo wuuba tuuray timir wuxuu yihi wakti dheer bay iga qaadanaysaa intaan sii cuncunaye wakti iga dhamaynaysaa jannada hore ka gale وعn aنس رaضي الlه عnه qaala wuxuu yihi indلqa rasuul الlahi baa tegay sl ليه sسم وaasxaabuhu xatىa sabqu لmuشhrikiina gaaladii ilaa ay uga hormareen ilaa bedrin meesha beder lidi dagaalki beder u ka dhacay iyo uga hormareen وajaء الmuشhrikuuna gaaladiina way yimaadeen faqaala rasul lahi wuxuu yihi slى الlaه عليه وasلم laan yqdumana أحad أxad yuu soo hormarin oo minkum adinka idin ka mid a ilىa شhayءin shay xatىa akuna ana dunahu ilaa anigu aan ishaaroon uga hormaro ruux u dhawaaday dhaqaaqayun jirin fadala mushrikuuna gaaladiia soo dhawaaday faqala rasul lahi wuxu yhi sal la alay sl markay soo dhawaadeen gaaladii uumbu u istaagay ilaa jannati janno jannadaasoo carduha samaawaatu waalardu janno ballarkeeda uu la eg yahay samaawaadka iyo ardadoo la isku daray buu istaaga halkan waa jihaadkood ku dhimataan qaala wuxuu yidhi yaqul anas bin maalik baa hadalka wada yaquulu cumayr binu xamaam cumayr binu xamaam ninka la yidhaha wuxuu yihi alansaariyu radi allahu canhu ya rasuul allah jannatun carduha samaawaatu walard ma janno ballarkeedu samaawaadka iyo ardada la eg yahayba qaala wuxuu nabigu nacam qaala wuxuu yihi ninkii bakin bakin walla waa liibaan buu ay jannada aan ku soconaba hadday taas tahay waa liibaan buu yaqiintooda de raggaas ma soo noqonayaan faqaala rasul lahi wuxu yihi sal alay slam maa yaxmilukum maxaa kuu xumbaaray calaa qawlika bakin bakin hadalkaas maxaa kuu xumbaaray qaala wuxuu yihi laa wallahi baan ku dhaartay ya rasuul allah ilaa rajaa'a an akuna min ahliha inaan ehelkeeda noqdo un wax kaloo igu xumbaaray waxaan jeclahay inaan ehelkeeda ka mid noqdo qaala wuxuu yihi nabigu fainaki min ahliha baad ka mid jannada ehelkeedaad ka mid tahay ba adigu ehljannaa tahayba markii baaba loogu bishaaray fa akraja wuu soo bixiyey tamaraatin dhowr xaboo timir ahoo waaye min qaranii ku jiray buu waaye kolaygiisa dhowr xaboo timir oo uu ku watay buu soo saaray fajacala wuxuu guda gelay yaakulu minhuna inuu cunay uu si tahay qaadanaya dhowr xaboo timir inta kala soo baxayo markaasuu cunaya uma qaala wuxuu yidhi lain xayaytu haddaan noolaado xataa aakula ilaa aan ka cuno tamaraatiya haadihi timirtaan ilaa aan ka dhamaysto dhuubka iigu jirto inahaa laxayaatu dawiila waaba nolol dheer bu waa igu dheertay intaas waaba igu dheertay faramaa bihaa wuu tuuray ma kaana macahu wixii ahaday oo min atamri uu iska daadiyey uma qaatala wuu la dagaalamay xataa qutila ilaa ladiliil waay meeshii buu ku jeeday rawaahu muslimu alqaranu bifadxi lqaafi waraay huwa jacbatu nushaabi baa lidhah waayahay baalka yani gamuunka iyo leebta meesha lagu rito kaasaa la yidhaha jacbat nushaab leebta yani meeshooda lagu kurto qolqolkooda lagu rito wey wa canhu waxaa laga wariyay can anasi qaala wuxuu yihi jaa naasu dad baa imaadeen ila nabiyi sala allahu alayhi wasalam anibcaf macana nagu darbay yidhahdeen rijaalan rag maca naga nagu soo dar yucallimuuna na baro alqur'aan qur-aanka na baro qolyaa intay nabiga u yimaadeen ba waxay yidhahdeen waxaan doonaynaa rag macallimiin oo qur-aanka yaqaano iyo wasunati axaadiisa yaqaan inaan ugu darto fabacata ilayhim nabigu wuxuu u diray sabciina rajulan toddobaatan nin oo min alansaari ka mid ah toddobaatanku waa ansaar nimankaas diintay usoo laadeen wey say dagaalkasa ugu dhammaanayeen waayahay marxaban waayahay yaksuru naasu wataqilu lansaar bu nabi dadku way badan doonaan ansaarna way yaraa zaman zaman ka dambeey sii yaraanayaan ay sii yaraanayaan hadee dagaalihii bay ku dhamaadeen wey ku dhamaadeen xaqi la idinku lahaa waad gudateen bur nabigu laakin xaqi adinku aad lahaydeen baa dhiman kaasna ilahay baa idiin ballan qaaday wax kaloo idiin gudaaya ma jira de waay kii adinku aad lahaydeen baa hadda dhiman wax kaloo dhiman ma jiro waay ansaar ansaaru rasuulillah yuqaalu lahum waxaa loo dhihi jiray nimankaa toddobaatanka alqura quraadii baa la yidhaha fiihim waxaa ku jiray buri anas bin malik khaali abtigay baa ku jiray xaraam aha xaraam bintu milxaan baa layihi waayahay marxaban yaa kamid ay buri abtigay baa kamid aha xaraam yaqra'uuna alqur'aana qur-aanka yaqaaneen xufaad bay ahaayeen wayatadaarasuuna bileyli habeenkii bay akrinayeen yatacallamuuna dadka dadkana way barayeen ayaguna waa baranayaan wa kaanuu binahaari maalinkiina yaji-uuna bilmaa'i biyay keenayaan biyay soo dhaaminayaan fayadacuunahu filmasjidi masaajidka banaankiisa ay dhigayaan wayaxtadibuuna qoryay soo guranayaan fayabiicuunahu way gadanayaan wayashtaruuna bihi dacaama dacaan bay kusoo ugu soo iibinayaan liahli sufati nimankii ahlu sufaha wey iyo masaajidka nabiga jooga iyo walil fuqaraai waayo fabacahum nabiyu nabigaa diray sala allahu alayhi wasalama facaraduu lahum qoladii gaalada aha kuwa khayaano watay ahaayeen kuwa lenoo soo diray dad qur-aanka nabare eh wahayaa kuwii baa usoo banbaxayo faqataluuhu way laayeen qabla an yabluquu makaana makaankii intayna gaarin meeshay u socdeen intayna gaarin iyaa qolo kale dhexda uga baxday oo markaasay laayeen faqaaluu waxay yidhaahdeen marka allaahuma balliq cannaa nabiyana annaa qad laqiinaaka faradinaa canka waradita cana markii dee intii laysugu yimid xaggii xagga laga maray oo la laynayey marka ayagu dagaalkiin ay kusii jireen de intay ka dhimanayeen oo sii dagaalamayeen ayay hadalkaa leeyihin allahuma allah yo balliq cannaa nabiyana nabiga anaga ilaahu naga gaarsii ana anigu qad laqiinaaka inaan kula kulanay oo faradinaa canka waayo faradina canka xaggaaga aan ka raali noqonay waradita cana adigana aad naga raali noqotay ilahu nabiga anaga naga gaarsiy saasay leeyihi wa ataa rajulu nin baa yimid dagaalku markuu bilaabnay inay laayaan ay rabeen weye xaraaman xaraam buu u yimid qaala anas anas yani abtigii buu ahaa min kalfi dagaal buu uga yimid asagaa amiir ciidan ku hay wuxuu yidhi nimankaan hadday wanaag rabaanna anaa horta waran kaga keenaye iska jooga haddaan waan u tegiyo markaasaan diinta u sheegaya o u bandhigaya hadday iga yeelaanna hadee waaba nabadgelyo waad ii imaanaysaan haddii kale aniga i dilaanna hadee waxay digtiin baa idin noqonaysaa dagaalaba wax idinka baxaba laakin anigu bal horta anigaan idin hubiya iska joogi isagaa tigi marka way la fariisteeno markaasu isagoo hadalkiibu u wadaa isagoo xadiidkii qur-aankii u akrinayo yaa nin gadaal un kala wareegay markaasuu waran dib kaga soo dhufto oo dhanka kale kaga bixiyo marxan marka anas yani wa ataa rajulun baa xaraaman u tegay qaala anasin ahaa min khalfi gadaal buu uga yimid fadacanahu wuxuu ku duray birumxin waran xataa anfadahu dhinaca kale u kaga bixiyey intuu waran halkaa kasoo geliyo dhanka kale kaga dusiyey xaraam muxuu yidhi marka faqaala xaraamu wuxuu yidhi fustu waa liibaanay bu yidhi rabbilkacbati baan ku dhaartay waa liibaanay kalaamkiisu kaasu ahaa wey maxaa jihaad buu ku dhintay soo ma jihaad buu ku dhintay faqaala rasullahi wuxuu yidhi sala allahu alayhi wasalama waxyigii baa dee nabiga u yimid waa loo sheegay nimanka warkoodii waayo jibriil baa u sheegay markiiba ina ikhwaanakum walaalihiin qad qutiluu horta waa lalaayay buuri wa inahum ayagu qaaluu waxay yidhaahdeen allahuma balliq cannaa nabiyana annaa qad laqiinaaka inaan kula kulannay oo faradinaa canka aan kaa raalli noqoto oo waradita cana adigana aad naga raalli noqoto ilahu nabiga aniga naga gaarsi saasay yidhahdeen waaba qur-aan muddo dhan la akrinayo markii dambaa la nasakhay saas xadiidka qaar kusoo muttafaqun caleyh waa adaa lafdu muslim marka hadda ilahay riddihiisii ayay gaadheen raggaas wey waayahay jihaadkii waayahay ayay ku liibaaneen wey radia allahu canhu allah subxana can anas ibnu malik waxaa laga wariyey radia allahu canhu qaal qaaba cami adeerkay baa maqnaa buu yidhi ka ciilay anas binu nadar ahaa radia allahu canhu can qitaali beder buu ka maqnaa anas binu malik baa wuxuu leeyahay adeerkay anas binu nadar ninka la yidhaahdo ayaa wuxuu ka maqnaa buu yidhi can qitaali badrin can qitaali badrin bader dagaalkeedii buu ka maqnaa faqaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah ilaahay rasuulkiisii ow qibtu waan maqnaa oo waan ka ciilay buu yidhi can awali qitaalin dagaalkii ugu horreeyey oo qaatata mushrikiina gaalada aad la dagaalanta lain illaahu ilaahay ashadanii lain ashadani illaahu ilaahay hadduu i xaadiriyo ashadanii hadduu i xaadiriyo qitaala almushrikiin gaalada dagaalkeeda mar hadduu ilaahay i waafajiyo layarana allahu ilaahay wuu ogaanayaa ma asnacu waxaan sameeyey buuri dagaal dambeoo muslimiinta iyo gaalada ka dhex dhacay hadduu dhaco aniguna aan ka mid noqdo oo dadkaa muslimiinta oo la dagaalamayo waxaan sameeyo iyo wixii dhaco waaba la ogaan doonaa buuri falamaa kaana markuu ahaaday yowmu uxudin uxud maalinkeedii wankashafa almuslimuuna muslimiintiina ay carareen faqaala wuxuu yidhi anas binu nadar allaahuma inii actadiru ilayka mima sanaca haaulaa yacni asxaabahu buu ujeedaa gaaladii buu qaabilay oo markay asxaabtii soo carareen yuu asagu iska aaday gaaladii markaasuu wuxuu yidhi allaahuma allah o inii anugu actadiru waan ka cudur daaranaya ilayka adaan kaaga cudur daaranaya mima sanaca haaulaa'i kuwaa waxa ay sameeyeen oo cararka yacni asxaabahu buu ujeedaa wa abra-u waan ka beri noqonayaa ilayka adigana waxaan kaaga beri noqonayaa mima sanaca haaulaa'i kuwaa waxay sameeyeen yacni lmushrikiina way gaaladuna waxay samaynayaan beri baan ka ahay wey oo hadda muslimiintii iyo nabigi way la dagaalamayaan ay kasoo horjeedaan wey uma taqadama markaasuu hormaray fastaqbalahu waxaa ka hor yimid sacad binu mucaad baa ka hor yimid faqaala wuxuu yidhi markaa yaa sacdu sacadow yaa sacd ibnu mucaad aljannatu jannadii wa rabbi nadar baan ku dhaartay nadar rabbigiise inii anigu ajidu waaman helayaa riixaa udugeeda min duuni uxud buurtaan uxud sokadeeda iga soo udgeysaabu qaala sacdun wuxuu yidhi fama stadactu ma ana karin buuri yaa rasuula allah maa sanaca anas waxa uu sameeyey anugu awoodi waayo buuri inaan keligay gaalada iska aado qaala anas wuxuu yidhi wa anas bnu maalige fawajadnaa waan helnay bihi adeerkay baan helnay buu leeyay waa anas binu nadar weeye bidcan wa hamaaniina darbatan ay bidcan wa hamaaniina siddeetan iyo dhowr darbatan bisayfi seef lagu garaacay ow dacnatin birumxin waran lagu muday aw ramyatin bisahmin gamuun iyo leeb lagu dhuftay baa isgu jireen buuri siddeetan iyo dhowr nabar baa ku yaallay intaa gaalada unbuu la dagaalamaya seeftu la dhex jecliy uu leynayay ilaa uu markii dambe dhintay wawajadnaahu waan helnay buuhi qad qutila asagoo la dilay shuhaadadii uxud buu ka mid ahay anas binu nadare wamasala almushrikuuna mushrikiintana way suuro xumeeyeen bihi asagoo oo maalinkaa tamsiil bay sameeyeen moogtahay gaaladu tamsiil bay sameeyeen oo asxaabta way suuro xumeeyeen oo tamsiilka waxaa la yidhahdaa qofka oo yacni wejigiisaanhi meesha laga garan lahaa la bedelo oo sanka iyo dhagaha iyo laga jarjaro oo faruryaha laga gooyo oo ama wejiga dhan haragga laga bixiyo kaasaa waxaa la yidhaha tamsiil si aan ruuxiiba loo garanin waa la suuro xumeeyey haya tajiduunahu muslatan buu yidhi maa aamurtu biha haayahay walaakin yacni yani ima murugelinayso oo ma kahonayo waa ku leeyahay ay abu sufyaan oo raggii yani dagaalkaas kasoo horjeeday wuu ka mid ahaae waan intuuna soo islaamin bay ahayd waxaad heli doontaan buri muslo iyo suuro xumayn anigu ma amrin laakiin mana kahonayo oo wax idhibaysa ma waxaa laydinku sameeyey adinka hadda wax aniga idhibaysa maa laakiin waxaan anigu sameeyey waxaan anigu amray maahoy asaga raasiduu ka mid ah oo anigu hala yeelo maanan heli famaa carafahu ma garani anas binu nadar axadun axadna wuu garan waay ilaa uktahu ilaa uktuhu walaashii ma ogiyo bibanaanihi farihiisay garatay walaashii unbaa garatay maydkiisii oo farihiisayna aqoonsatay wey dadkii kale waa garan waay qaala anas wuxuu yidhi anas binu maalik kunaa waxaan ahay nuraa kuwa maleeyo aw nadunnu waxaa mamalayn jirnay ana haadihi alaaya nazalat fiihi inay kusoo degtay asaga iyo wa fii ashbaahi ragga la mid ah anas binu nadar iyo ragga la mid ah ayay aayaddan kusoo degtay min almu'miniina rijaalun mu'miniinta waxaa ka mid a rag sadaquu ku run sheegay maa caahadullaha calayh ilaahay waxay kula ballameen way ka run sheegeen fa minhum man qadaa naxbahu nin gutay baa ka mid a wa minhum man yantadiru iyo mid sugaayo ballankii ay la qaadeen ilaahay bay galeenoo haddee ilaahay waxaan sameeyey waan arki doo wuu arki doonaa buu yidhi soo maa ballankoodii yacni way ka run sheegeen fa minhum man qadaa naxbahu nin gutay baa ka mida wa minhum man yantadiru midna waa sugayaa weli wamaa bedeluu tabdiilan bu ilaahay ma ayna bedelin buri ballanka ay qaadeen ilaa akhiriha muttafaqun caleyh waqad sabaqa xadiidkaa wuu noo soo hormaray fii baabi lmujaahada wa can saburata waxaa laga wariyay radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam ra-aytu leylata xalay waxaan arkay buuri nabigu rajulayni laba nin atayaanii ii yimid fasacidaa bi waxay ila koreen ashajarata geed bay ila fuuleen fa adkhalaanii waxay i geliyeen daaran guri bay i geliyeen hiya iyaduba axsanu aada u qurux badan oo wa afdalu fadli badan wey lam ara aana arkin qadu weligay axsana minhaa wax ka wanaagsan guri wax ka qurux badan aana arag ayay i geliyeen qaalaa waxay yidhahdeen amaa haadihi daar fa daaru shuhadaa oo habeenkiisni micraaj nabiga la delin waxyaalihii u soo ararkay bay ka mid habeenkii nabiga la delin haye marxaban oo habeenkii ru'yada la tusinayo nabiga la dheelmiyo meelo badan lasoo mariyo fa haadihi an ama haadihi daar fa daaru shuhadaa bay yidhahdeen taan taan u qurux badan waa daarta shuhadada rawahu lbukhaariyu wa huwa bacdun bu min xadiidin dawiilin fiihi anwaacun baa ku sugan min alcilmi sayati fi baabi taxriim ilkadib unagu imaan doona in sha allahu tacaala aan ku gaari doona xadiidkaas wa can anasi waxaa laga wariyey radi allahu canhu ana uma rubayc umu rubayc gabadha la yidhaahdo binti lbaraa waayo umu xaarisata binti suraaqa xaarisa binti suraaqa ninka la yidhaahdo hooyadii wey atati nabiya nabigay u timi sala allahu calayhi wasalama faqaalat waxay tihi yaa rasuula allah alaa tuxadisunii miyaada iiga warramaynin iiga waran can xaarisata xaarisa iiga waran alaa tuxadisunii iiga waran can xaarisata iiga waran wa kaana wuxuu ahaaday qutila yowma bedrin beder buu ku dhintay raggii ku dhintuu ka mid ahaa faqaala wuxuu aa yahay fain kaana bay tihi ayadii baa hadalkii waddo eh ninka xaariso laydhaha iiga warran bay tihi fain kaana hadduu yahay fi ljannati janno hadduu galay sabartu waan sabri wain kaana gayra dalika hadduuna janno helinna istahadtu waan ku dadaalaya calayhi dushiisa filbukaayi ooyintaan ugu dadaalayaabay dee waanu ooyaya wax kaleba hadduuna haysanin noloshina wuu waayay jannana hadduuna haysanin waanu ooyayaabay waanu ooyay ee iiga waran faqaala wuxuu yidhi nabigu yaa umma xaarisata xaarisa hooyadiiyey innahaa jinaanun fi ljanna ay innahaa qise eh jinaanun yacni jannooyin weeye darajaad weeye fi ljannati jannada fiigeeda jannadu hal janna mehe horta waa jannooyin fara badan oo waa darajaad kale waa weyn wey wa ina ibnaka wiilkaagii asaaba wuxuu asee wuxuu asiibay wa ina ibnaki wiilkaagu asaaba wuxuu asiibay alfirdows alacla firdowsada ugu sarraysay waayahay oo la yidhi haddaad ilaahay wax weydiisanaysaan fas'aluu alfirdowsa firdowsa weydiista carshuraxmaanka agtiisay ku taallaa gooyaalka jannado dhan baa kasoo burqanayo rucanayo waa midda ugu fadli badani taasuu wiilkaagi haleelay rawaahu lbukhaariyu xadiidka imaam bukhaari baa wariyey waan waxaa laga wariyey jabri bin cabdillaahi radi allahu canhu qaal radia allahu canhuma qaala wuxuu yidhi jia biabi aabbahay baa lala yimid ila nabiyi sala allahu alayhi wasalam can jaabir ma idin dhiga anigaa leey waaye wa can jaabir bin cabdillaahi jaabir bin cabdillaahi waxaa laga wariyey radia allahu canhu qaal waayahay jia biabi aabbahay baa lala yimid buri ila nabiyi baa loo keenay sala allahu alayhi wasalam ay marxaban aabihiis hadda wuxuu ku dhintay cabdillaahi alansaari asulami wuxuu ku dhintay uxud raggii lagu dhintay uu ka mid ah laakiin dardaaranka dheer dardaarmay wey marxaban aabbahay baa la keenay buu yidhi qad musila bihi asagoo la suuro xumeeyey fawdicahu waa la dejiyey bayna yadayhi nabiga hortiisaa baydkiisa fadahabtu waxaan guda galay agshifu inaan faydaya can wejhi aabbahay wejigiisaan saa u fiirinaya yani sida xun lagu sameeyey fanahaanii qawmun dadkina way iga reebaya iska dhaafili hadhawrin hadhawrina iska dah aabbaha waxa uu ku dhintay waa fii sabiililah waa diinta koryeelkeede haddii xibin xibin loo jarana yani waxba hadhawrin adigaa ku walbahaarin moodkiisa yani sidan xunoo loo googooye daabay leeyihin way iga celinayaan bud isagana markaa uu ilmeynaya wuu ooyaya jaabir bin cabdillah faqaala nabiyu wuxuu yihi sala allahu alayhi wasalam maa zaalat ilmalaa'ikatu malaa'igtii kama zuulayso tudilluhu inay u haraynayso biajnaxatihaa garbaheeda malaa'igtaasaa garbaha ugu dul wata adinku ama u ooya ama ha u ooyin muttafaqun calayhi wacan sahal bin xunayfa waxaa laga wariyey radi allahu canhu ana rasul lah sal lay slam qaal man sa'ala allaha tacala ilahay ninkii weydiisto ashahaadata shahaado ninkii weydiista bisidqi runnimo ballaqahu llahu ilaahay baa gaarsiiya manaazila shuhadaa'i wain maata haba dhinto calaa firaashii gogashiisa baa ku dhintay rawahu muslim wacan anasin radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi wuxuu yihi sala allahu alayhi wasalam man dalaba shahaadata shahaado iyo shaydnimo ninkii dalbo saadiqan asagoo run sheegaya ucdiyahaa waa la siinayaa ajirkeedii baa la siin walow lam tusibu yaynba asiibin oo yuusa jihaadka ku dhimanin rawaahu muslim wacan abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala rasuulu lahi sal alay waslam maa yajidu shuha shahiidu ninka shahiidkaa ma helayo oo ma garanayo min masil qatli yacni dhimashada yacni waayo asiibiddeeda ilaa kamaa yajidu axadukum min masil qarsati weeye sida uu haleelaya ma ogi ay qofku markuu jihaadka ku dhinto yacni dhaawac nabar yani xabaddaa lagu dhuftay ama seeftaa lagu dhuftay xanuunkeedii ma dareemayo ilaa axad adinka idinka mida quraanjo hadday qalinto inta uu ka dareemo kale quraanjo yar hadday nab ku siiso wax yar umaa dareemisaasu baad gacanta ugu qabanaysa waa wax nacnalaba maasama intaasoo kale unbaa ay u tahay nabarku noorka ku dhacay si kastaba waxay ogudnaado xaalida waa ku dhaco wax xanuuna iyo wax dhibaato ah oo weynba kama dareemayaa maa yajidu shahiidu ma helayo min masil qatli yani dilka taabashadiisa ama asiibidiisa ilaa kamaa yajidu axadukum axadkiin sida uu helaya ma ogiyo min masil qarsati wey ay quraanjada qaniinideeda qaniinyada yara quraanjada marxaban ko ama qarsiga waxaba kaloo la yidhaahdaa waayo wax yaroo qandhuufada yara sidaa lagu qandhuftay wey haddii cidtida meel yar dhab lagaala siiyo wax yar baa dareemi laakin wax saa usii nable ma wax saa usii nable ma aha wey rawahu tirmidi wa qaala wuxuu yihi xadiidun xasanu saxiix an cabdillahi bni abi awfa waxaa laga wariyey radi allahu canhu ana rasuul lahi sal alay wasalam fii bacdi ayaamihi maalmihiisa qaarkood allatii laqiya fiiha alcaduwa cadowga uu la kulmay intadara nabigu uu sugay xataa maalat ishamsu qoraxdu ilaa ay ka zuushay oo duhurkii la gaar uma qaama wuu istaagay fi naas faqaala wuxuu yihi ayuha naasu dadow laa tatamanaw ha tamanina liqaala caduwi cadow alla kulankiisa ha tamanina was'alu llaha ilaahay weydiista alcaafiya faidaa laqiitumuuhum laakiin gaalada markaad la kulantaan fasbiruu sabra waclamuu ogaada ana aljannata jannadu taxta dilaali suyuufi seefaha harkooda inay ka hoosayso wey seefaha harkooda hoostoodaa laga helaa jannada wey oo yani jihaadkoo lagu dhintaa janno lagu gaara uma qaala wuxuu yihi nabigu allahuma munzila alkitaab kitaabka allihii soo dejiyo wa mujriya saxaab daruurta allihii socodsiinayo wahaazim alaxzaab kuwa isin soo bahaysta allihii jebinayo ihzimhum ilaahu jebi wansurna calayhim dushooda noogu gargaar muttafaqun caleyh wacan sahal bn sacad binu sacad waxaa laga wariyey radia allahu canhu qaal qaala rasuulu lahi wuxu uhi sala allahu alayh wasalam sintaani labo laa turadaani lama celiyo ow qalla maa turadaani inta la celiyo wayba yar tahay laba lama celiyo buu yidhi ama inta la dariyo inta la radiyo aad bay u yartay waa laba duco adducaau cinda nidaa-i aadaanka bacdigiisa oo la duceysto ilaahay la baryo aadaankii aqamka dhexdooda ducadu waa mustajaabo iyo wa cinda albaasi dagaalku markuu socdo weeye xiina waktigii waay yalximu bacduhum bacdan dadku isdhex galaan oo seefaha la isla dhex galo marka dagaalka fii sabiilillahi lagu jiro oo gaaladii yani seefaha laysu qaadiyo baynaadan laysula tago markaas haddaad ilaahay baridana dagaalka ducadaa lama radinayo rawahu abu daawud biisnaadin saxiix wacan anasin radi allahu canhu qaal kaana rasul lahi wuxuu sala allahu alayh wasalam idaa qadaa nabigu hadduu duulo qaala wuxuu dhihi jiray allahuma allahayow anta cabdudii ilaahayow adiga unbay cuskiinadaydu ahaatay wa nasiirii gargaarkayguna waa adiga bika axuulu waay xeeladaydu adiga un weeye wa bika asuulu marxaban bika axuulu saasuu leha weeye ilaahow adiga un waxdega keligaa ubaan axuulu antaqilu min makaanin ilaa makaan wa bika asuulu adiga un yani gaayahay bika ay waxdeg ay biqudratika wa bimaa acdaytanii waxaad siisay oo min anasriya unbaan yani asuulu cala acdaa calaa acdaa'i diini ay diinta cadaadeedana ku weerarayaa wa waxaan gaalada ku weerarayana waa un adiga waxaan adiga awoodaada un way wa bika uqaatilu bika un adiga bisabab yani bisababi maa acdaytanii wey wahay wa amrika iyo wa nasrika unbaan uqaatilu al yani kula dagaalamaya gaalada iyo mushrikiinta saasuu nabigu dhihi jiray rawaahu daawuud baa wariyey tirmidi waqala wuxu uhi xadiidun xasan wacan abi muusa waxaa laga wari radi allahu canhu ana nabiya sal alay slam kaana waxaa nabigu idaa qaafa qowman qoom hadduu ka ka baqo dhibkooda iyo sharkooda hadduu ka yaabo waayo uu ka cabsado qaala wuxuu dhihi jiray allahuma allahy innaa najcaluka ilaahayo waxaan ku yeelaynaa yani fii nuxuurihim dhuuntooda yani najcalu amraka aw xukmaka adiga xukumkaaga waxaan yeelaynaa fii nuxuurihim waay waxa ay doonayaan oo dhan sida aad ooga manciso dhuuntoodaanu ku yeelayna wa nacuudu bika waxaan kaa magan gelaynaa oo min shuruurihim shartooda shartoodana ilahu waan kaa magan gelayna fii taxasun baa ku sugan in laysku ilaaliyo biasmaa illaahi tacaala asmaada ilaahay iyo wan yani waluudi bihi asmaada ilaahay oo la magan galo way ilahay inaad magan gasho wixii shar loo dhan shartiisa aad ka magan gasho rawaahu abu daawuud biisnaadi saxiix wacan ibni cumar radi allahu canhum ana rasul lah sal ly slam qaala wuxuu nabigu alkhaylu fardihi macbuudun waxaa lagu guntay fii nawaasiha foodooda alkhayru khayr baa lagu guntay ilaa yawmi alqiyaama farduhu dee waayahay dagaalka waxaa lagu geli jiray timikada lagu dagaalami jiray ayagun bay ahaayeen marka sidoo fardaha sidoodaba khayrun bay wataan oo foodooda khayrun baa ku xidhan wey ilaa yawmi alqiyaama hayl khayrun iyo jihaadkun baa lagu galaa muttafaqun caleyh wacan curwata waxaa laga wariyey albaaqiriyi radi allahu canhu ana nabiya sala allahu alay wasalam qaal alkhaylu fardihi macbuudun waa la guntay fii nawaasiha foodooda alkhayru ilaa yawmi alqiyaama oo khayrka lagu guntay waa maxaa alajrabu iyo walmaqnamu waa ajir iyo haniimo inaad ajir kusoo hesho iyo inaad haniimo kusoo furato iyo xoolo labadaa un mid weeye marka farduhu khayrun baa ku xidhan weye foodooda wey muttafaqun caleyhi wacan abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala rasul lah sal alay waslam man ixtabasa farasan faras ninkii xabaaso oo diyaarsado weeye fii sabiilillahi ilaahay wadadiisa iimaanan billahi ilaahay uu rumaysan yahay iyo watasdiiqa biwacdihi yaboohiisana ilahay yaboohiisana wuu rumaysan yahay oo ninkii jihaadkaas u diyaar garo waxa ilaahay u yabohayo ajirka iyo fadilada ah ay wuu rumaysan yahay fa ina shibacahu faraskaa daragtiisa iyo wariyahu cokanaantiisa shibaca cuntada laga dhargaalaya rayigana biyaha laga dhargo sharaabkao la cabaa rayi la yidhaha sidado markaa sharaabka aada oga dharagto shibac haddaad hoshana yani waa cunto marka wax la cuno fa ina shibacahu dharagtiisii cuntada uu ka dhargay iyo wariyahu cokanaantiisii biyaha uu ka dhargay warawsahu digadiisii iyo bawlahu kaadidiisii fii miisaanihi ninkaa diyaarsaday miisaankiisaa la yeelayaa yowma alqiyaamati qiyaamaha maalinkeeda rawaahu lbukhaariyu wacan abi mascuud waxaa laga wariy radi allahu canhu qaal jaa rajulu nin baa ila nabiy u yimi sala allahu alayhi wasalam binaaqatin hal buu nabiga u keenay makhduumatin oo la bishin tuuray wey la bishin tuuray ay geela markii la rukuubsanayo oo la hogaaminayo yaa markii geela la hogaamiyo oo sidaas yani hogaanka loogu soo xidho bishinta fiideeda intay dhinac ka duleeliyaan ayaa saa hogaanka loogula xidhay neefka marka aad buu u laylsamayaayo dee meeshaa doonta buu kuu daba ordaayaa oo socodkana wuu dheeraynaya ay makhduum waa bishintuur baa la yidhaha meeshaasoo bishinta farorta farorta kola halkaa laga duleelina taasaa lagu xidhay ama waa la dacayaya de neefka markuu la doonaya inuuna xaggi xag kaaga leexanin waa la dacay marxaban marka bishintuurka kaasaa la yidhahda hashaa makhduumo ahoo la yani bishintuuray faqaala wuxuu yihi haadihi fii sabiili llahi tan ilahay waddadiisaan ku bixiyay rasuulka ilaahi faqaala rasul lahi wuxu uhi sala allahu alayh wasalam laka bihaa waxaa kuu sugnaaday laka waxaa kuu sugnaaday bihaa bisabaa yowma alqiyaamati sabcu mi-ati naaqa toddoba boqol oo halaad kulluhaana makhduumatun mid la arka ay bishin tuuran tahay wey toddoba halaad toddoba boqol oo halaad oo mid la arka bishin tuuran oo halkaa farurtaa ka xidhan yaa qiyaamahaad helaysaa wey saa isu daba joogo wey rawaahu muslim baa xadiidkaa wariyey وعn أبي حmاd waxaa laga wariyay وyuqaalu abu saعاad abu saعاadna waa la yihah abu saعاadna waa la yihahdaa وayuqaalu abu usaydna waa la kunyadiisaa la isku khilaafa وayuqaalu abu camr وayuqaalu abu camrna waa la yih وayuqaalu abulswad abulswadna waa la yidhah وayuqaalu waxaa kaloo la yidhah abu cabsin laakin cuqbat بnu camr aljuhani weeye magaciisu radي الlahu canه kunyadiisaa la isku khilaafay qaala wuxuu yihi samictu rasuul الlahi baa maqlay sl عlيه وslam wahuwa calى mimbar nabigu mimbarka isagoo saaray yaqulu leh waacidduu lahum u diyaariya mastadactu waxaad kari kartaanoo min quwatin awooda aayaddaasuu akriyay alaa ina alquwata quwada la sheegay arramyo ganida weeye alaa ina alquwata quwadu arramyi weeye alaa ina alquwata arramyi toogta si fiican u barto oo gawnaha diyaarsada buu leeyay marka inaad toogta taqaano wey oo qofka dagaalyahanka markii hadduu aad u toog badan yahay xabadiisu meel cidlaa dhici maysa de kuushiishi un dhag kolba kuwa la gedinaya kuushiishi un dhag waa saas wey marka wax toog badan ay toogtaa loo baahanya marka ramyiga inaad barato ay waxyaalaha sunada diinteedu ka dhigtay kamid tahay ramyiga iyo ay toogtaas ood barato iyo yani sabaaxa dabaasha ood barato iyo ay farda fardafuulka sal aqoonka oo taqaano iyo waxaasoo dhan waa loo baahanya berigi hore fardaha la baran iyo hadda darawalnimo waa inaad baratad haddaba intaasoo jihaadku qabsadeen fogde toogtana ku dadaalo qoryaha kala baro oo yani qoryaha gacanta oo dhan baro iyo qoryaha waaweyn labadu saaduu baran lahay isku day yani darawalnimona kudadaal waxaa intaasu jihaad qabsade gaariga inaad ku dhaxdaa la doonaya oo tignikada aad cayniso haddayba gaala carree soo warin rawaahu muslim baa xadiidkaa wariyey wa canhu waxaa laga wariyey an can abi xamaad waxaa laga wariyey qaala wuxuu yihi samictu rasuula llahi baan maqlay sala allahu alayh wasalam yaqulu xaalu leeyahy satuftaxu calaykum waxaa laydiin furi doonaa ood furanaysaan arduuna ardo dhul badan wayakfiikum allahu ilaahay baa idinku kaafin doona oo hadda baahi baad ku jirtaan markaad futuuxaad badan heshaan oo fus yani ruum iyo furus aada furataan yani dee baahida way idinka bixi doontaay oo qof laarka wax ku filan buu heli doonaa falaa yacjizu axadukum axadkiiyuuna ka cajizin an yani an yalhu inuu ku mashquulo biasumihi leegtiisa waay marka nin walba kifaayadiisa uu helo xoolo aada heshaan oo futuuxaadka farada badan la helo hadaynina toogta hadaynina ee sidiina u toog barta marnaba hadaynina toogta waayo rawaahu muslim xadiidkaana muslim ba anhu waxaa laga wariyey can abi xamaad anahu qaala wuxuu yihi qaala rasul lah sal alay slam man cullima aramyu ramyiga ninkii la baro uma tarakahu isaga tago falaysa minaa naga mid maaha nin bidaaskiisa way intuu barta ninkii hilmaamo ow faqad casaa waay abalqaasim buuba caasiyey cisyaan buu la yimid rawahu muslim ku dadaal wey wixi aad baratay wey hasii daynin yahay oo intaasoo islaamkaas ku anfacdeen wa canhu waxaa laga wariyey can abi xamaad waxaa laga war radi allahu anhu qaala samictu rasul lah sal ly slm yaquul in allaha ilaahay yudkhilu wuu gelinayaa bisahmi lwaaxidi hal leeb ah ama hal gamuun ah ilahay wuxuu ku gelinayaa salaatata nafarin saddex qof buu aljanata jannada ilahay ku gelinaya saanicahu kii hagaajiyey kaasoo yaxtasibu fii suncihi alkhayra ilahay dartii buu u sameeyey gamuunkaas waraami bihi kii ganay waayahay kii ganay iyo wan waaye wamunbilahu kii soo baalay wey leefka midka baalay oo de baalada nafteeda hadduuna ninka aad aqoonin haddaad u baasho baalka aad kusoo dejiso ciyaar maaho waayahay saddexdiba dee jihaadkii jannaday ku geliyaan markii leebka asagaa jihaadka lagu galaw saddex nin oo samaysay war muu gana buu yihi nabigu warkamuu fuula war wax gana oo wax fuula wa antarmuu inaad gantaan yo axabu ilayhi layga jeceyl badanya ilayhi xaggayga min an tarkabu inaad fuushaan weliba sal aqoolnimada iyo toogtana waxaa sii sii d- yani sii muhim ah inaad toogta barataan toogta inaad barataan yani mar kastaba degenada laga maari maayo mogtahay haddaad yani rasuulka aad aqooninood lugeynaysa iyo haddaad faraska saaran tahay laba gooraba ramyiga waa lagaa rabaa marka waa antarmu inaad gintaan ba axabu ilaya min an tarkabu